kitaabu alxaji weeye xajka axkaamtiisiibaa kitaabkan lagaga hadlayaa markii ictikaafkii la dhammeeyey xajku luqa ahaan waa qasdiga sharci ahaanna waxaa looga jeedaa alqasdu ilaa bayt illaahi alxaraam waalmashaacir almuqadasa liaadaa'i waajibaati alxaj inuu qofku u qasdiyo guriga ilaahay ee xurmada leh oo kacbada ah iyo dhulkay dhulka ilaahay barakeeyey mino iyo musdelife iyo carafa si uu u soo guto waajibaadkii xajka xajku waxa uu ka mid yahay arkaanta islaamka waxa uu idhi sheekhu yajibu wuxuu waajib ku yahay xajku calaa kulli mukallafin mid kastoo mukallafa mid kastoo qaangaadhay oo maankiisana qaba oo mustatiicin xajkii kara oo caafimaad ahaan iyo awood ahaan u kara dhaqaale ahaanna u kara nabadgelye ahaanna u kara haddii qofku uu ka taag darrayo isagu xajkii oo inuu xanuunkaa ka bogsadona aan la rajaynayn ama uu ka soreeyo inay cidi ka xajido ayaa markaasi bannaan ama isagu ciddaasi lacag ha siiyo ama ha ugu tabarrucaan eh haddii saasoo kale qofku aanu waxba hayn xajkii waajibkuma aha wuxuu ku xajiye haddaanu hayn haddii caafimaadkii iyo xooggii uu qabo wuxuu ku xajiyana uu hayo laakiin waddadu aanay aamin ahayn oo lafihiisa markaa uu baqanaayo inuu khatar u badrheedho islaamku ku dhiiri gelin maayo oo qofkaasi waa hayru mustatiic fawran si dhaqsaa buu xajku qofka ugu waajibaya oo xajkii mar haddii qofku mustatiicu noqdo mid kale uu noqdo qofkuna qof mukallafa u yahay inuu xajiyaa mid waajiba weeye waayo rasuulku wuxu uhi man araada alxaja falyatacajal waar qofka xaj doonaya si dhaqsaa ha u xajiyo fa innahu qad yamradu almariid watadilu alraaxila wa tacridu alxaaja waar qofkii inuu bukoodaa dhici karta waar raaxiladiiba inay ka lunta ayaa dhici karta uu ku xajiyi lah ama dee baabuurkii dadka baabuurta ku xajinaya uu ka kharimo ama waddee diyaaraduhuba inay xidhmaan lagu xajinaya maraakiibna la waayo xaaja iyo baahi qofka inay usoo banbaxdaa dhici karta oo xoolaha yar xajka u diyaar garaysta meel kale markaa uu ku farsameeyo oo uu ku awdo markaa qofku xajkiiha marka uu helo si dhaqsaha u xajiyey buu uhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidkaasi markaa waa xadiid thaabita oo sugan oo sheikhu alalbani fi lirwa waa xasan buu leeyihi markaa xajku inuu fawran u waajibayo waa sida uu ku tegay imaamu maalik iyo abu xaniifa iyo imaamu axmed iyo wa bacdu asxaabi imaami shaafici imaamu shaafici asxaabtiisa markaa kuwa ka mid ah faslun yajibu waxaa waajiba tacyiinu nawci alxaj xajka noociisa inuu cayimo binniyati niyada ku cayimo noocaa xajkoo min tamatucin tamatuca aw qiraanin ama qiraana aw ifraadin ama ifraad ah ya kadalika alcumra ku taalla miya anigu ma hayata cumrada waa si gooniyana waa imanaysa nacam ayib xajku wuxuu leeyahay saddex nooc noocihiisa waxaa ka mid a tamatuc qofka haddii waxa weeyaan uu bilaha ashhurulxurum la yidhaahdo cumro uu markaasi niyeysto ou xidho wax hadyinana markaa aanu kaxayn oo aanu beledkiisa ka kaxayn cumrada acmaasheedii buu la imanayaa cumrada acmaasheedu waa maxay kacbaduu ku dawaafayaa toddoba jeer dabeeto waxaa sunno ah inuu khalfa maqaama ibraahimna ku tukado rakcatayn kadib wuxuu samaynayaa sacyigii bayna safa walmarwa toddoba jeer timaha waa gaabsanayaa ama waa xiiranayaa intaa markuu sameeya acmaashii cumradu way u dhammaatay waa iska xalaaloobayaa kaas dharkiisii caadigaabuu ku noqonaya islaamtiisiibuu ka ag dhowaanaya waxa weeyaan waxyaabihii ka xaaraamtii mamnuuca ahaa qofka cumra ay u xidhantahy ama xaj oo dhan buu samaynaya maalinta sideedaad markay timaadee yowmu tarwiya la yidhaahdo ayuu xaj ka xidhanayaa makadaa lafteeda uu joogo qofka caynkaasiyo xajkiisa maxaa la dhaha tamatuc waayo waa xaj raaxay si uu iskaga jiro oo maalintii markaa miiqaadka uu gaadhay ilaa intuu xajka dhammaynayey dee muu ahayn mid dharkii xajka xidhan waxyaabihii xaajka xaaraamta ka ahana ay xaaraam ka ahaayeen ee waa kan markuu cumradii dhammaystay iska xalaaloobay ilaa maalinta sideedaad laga gaadhay waa tamatuc baa kaa xajkiisa la ydhaha qiraankuna waxa weeyaan qofku wuxuu samaynaya markuu miiqaadka tago ayaa waxa uu wada xidhanayaa cumro iyo xaj wada socda mar haddii cumro iyo xaj wada socdo markaa qofku uu xidhoo qaarin uu yahay marka maka uu tago wuxuu la imanayaa acmaashii cumrada ayuu la imanaya acmaashii cumrada markuu la yimaado sidii kii hore xalaaloobi maayo dharkiisiibuu xidhnaanaya wixii xajku uu ka manciyeyna mamnuuc bay ka ahaanayaan maalinta sideedaad isagoo sidii dharkii u xidhan buu markaa baxayaa oo u baxayaa mina marka waxa weeyaan jamratu alcaqaba aljamratu alkubraa markuu tuuro ayay wax waliba u xalaaloobayaan ilaa dumarka mooyaane dawaafu lifaada markuu la yimaado oo yoomu naxri uu la iman karayo ayaamu tashriiq dhexdooda saynu tilmaami doonno ayaa markaa waxa weeyaan xataa naagihiina ay u xalaaloobayaan xajka qaybtiisa saddexaad waa alifraad waa qofku xaj qura waa inuu xidho oo wax kale markaa aanay la socon haddii xaj qura markaa uu xidhana waxa uu markaasi la mid noqonayaa kan qiraanka sameeyey xajkii cumrada xidhiidhiyey oo wuxuu la imanayaa tawaaf alquduum buu la imanaya kadibna waxa weeyaan sidii buu dharkiisa u xidhnaanayaa ilaa acmaasha xajka o dhan u dhammaysanayo laakiin waxay ku kala duwan yihiin qofka muqaarinka maxaa laga rabaa iyo qofka tamatuca samaynaya hadyi baa laga rabaa inay wax qalaan bikhilaafi almufrid ka xaj qudha markaasi xidhay isaga wax hadya lagama rabo markaa saddexdaasi nooc nooca xajkiisu uu yahay wuxuu ku cayimayaa qofku niyada ama wuxuu niyeysanayaa tamatuc ama kiiraan ama waxauu niyeysanayaa alifraad walawalu afdaluhaa buu ihi sheekhu ka hore ayaa u fadli badan oo tamatuc ah waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam saxaabadiisa wuxuu amray in kuwii markaasi soo xidhay xaj inay faskhiyaan oo cumro ay u beddelaan ee hadyigana aan wadin oo tamatuc markaa ay ka dhigaan waxaana rasuulku yidhi haddaanan hadyiga wadi lahayn xajkaygan markaa waxaan u bedeli lahaa cumraan u bedeli lahaa tamatucaan markaa ka dhigan lahaa bal culimmada qaarkood waxay ku tegeen inuu tamatucu waajib yahay inuu qofku marka hore cumro uun xidho cumrada markuu dhammaystana uu iska xalaaloobo maalinta sideedaadna xaj markaa uu xidho halkaa uu ka wado wa yakuunu wuxuu ahaanayaa buu yihi sheekhu alixraamu ixraamkii wuxuu ahaanayaa min almawaaqiit mawaaqiidda ayaa qofku uu ka xidhanaya almacruufa ee la yaqaan oo qolo kasta meel baa loo xadeeyo oo la yidhi halkaa markaa ha ka soo xidhaan oo xajkii ha ka soo niyoodaan iyo cumradii waxay doonayaan sidaasoo kale waxa weeyaan dharkii xajkana halkaa ha ka soo xidhaan mawaaqiidda ahlulmadiina waa dalxulayfa meesha la yidhaahdo reer shaamna waa juxfa najdi meesha la yidhaho qolee degan waa qarnulmanaasil reer yamanana waa yalamlab rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam afartaa jiho afartaa qolo ayay xad u yihiin oo xajkooda ka soo xidhanaya hunna lahunna waliman ataa calayhinna dadka kale ka sii shisheeya ee meel ka shishise ka yiminna kuwa ay soo marayaan meeshooda unbay la xukunyihin innagu maxaynu sii maraynaa yaman ayaynu sii dul maraynaa miiqaadkeennu markaa muxuu noqonayaa miiqaadka ahlulyaman ayuu noqonaya haddii qofku xuduuddaa rasuulku uu sheegay calayhi salaatu wasalaam xagga maka uu ka xigo xajkii meesha uu ka xidhanayo miiqaadka u ahy waa meesha uu degan yahay gurigiisa uu yahay xataa ahlu makata min maka ilaa ahlu maka ay ka xidhaan maka markaa lafteeda oo lama odhanayo iyaga baxa oo xuduudda ka baxo meelaha ka soo xidha ee mar haddii xuduuddii xagga gudaha maka ay ka xigaan meesha ay joogaan unbay markaa xajkii ay ka xidhanayaan marka mawaaqiitulxaj waxay u qaybsamaan mawaaqiit makaaniya mawaaqiid dhula waa ta aynu sheegnay mawaaqiid zamaaniya ayaa jira oo dee bila ayaa jira la yidhaahdo ashhurulxaj bilahaasi oo markaa iyaga mooyaane bil kale aan xaj la xidhan karin waman kaana qofkii ahaaday duunaha mawaaqiiddaa mid ka xiga xagga maka famahalluhu meesha xajkii iyo cumradii uu ka xidhanaya ahluhu waa meesha dadkiisu ay degan yihiin xataa ahlu makata ilaa reer maka min makata maka lafteeda markaasi ay ka xidhaan marka mawaaqiidda waa in la ilaaliyo waxaa dhacday iminka diyaarad baa la raacayaa diyaaraddaa marka la raaco miiqaadka laftiisi markaa lama marayo dadka diyaaradda saaranna waxa weeyaan gaalo ruushoo meelaha ka timi waa diyaaradihii wada yalamlam iyo juxfatona kuu garan maayaan haddii xataa ay garan lahaayeenna dee waa gaalo laguma kalsoonaanayo sidaa awgeed qofku waxa weeyaan miiqaadkii mar haddaanu bidabdi maritaankiisa aanu u garan ahayn oonu garan ahayn goorta uu dul maraayo taana ku darsa weliba in diyaaradduna dee miiqaadka laguu sheegaayo ilbidhiqsi inta aanad markaa go'aba aanad shaadhkaba iska bixin ayay dul maraysa dhaafaysa saa awgeed dadku waa inay beledkooda ka sii xidhaan dadka haddii berbere ay ka dhoofayaan waa inay berbere dharkii xajka marka ay ka sii xidhaan halkaana xajka nooca marka ay doonayaan waa inay kasii xidhaan miiqaadkana in la dhaafo maaha dadkeenu hada jeer khalad bay sameeyaan waxay samaynayaan miiqaadkiibay iska marayaan ay dhaafayaan xaj iyo cumro toona xidhan maayaan marka judaa jidda ay ka daadegaan waxay markaa u baydhayaan madiina masaajidkaan soo ziyaaranaa bay leeyihin dabeetana reer madiina meesha ay ka soo xidhanayeen ayaannu ka soo xidhanaynaa bay ku leeyihin laa yajuusu laka kuma bannaana ayuha almuslim adigoo xaj doonaya ama cumro doonaya inaad miiqaadkii meeshii laguu xadeeyey inaad dhaafto adigoon xajii cumro toona aan xidhan markaa dadka arrinka caynkaasi waa in lagu baraarujiyo culimmaduna markaa fataawooyin bay ka soo saareen sida hay-at kibaar alculamaa sida sheekh markaa basaam kitaabka tawdiix alaxkaam ee buluuq ulmaraamka uu ku sharaxayo markaa uu ku tilmaamayo dadkeenu markaa badanaaba saas ayay sameeyeen inay miiqaadka iska dhaafaan jidda ay iska tagaan madiina ay tagaan reer madiina markaa miiqaadkooda hadhow ay soo maraan laa haddii qofku miiqaadkii markaa uu ka sii xidho marka hore dabeetana uu ka baxo maka xuduuddii xaramka markaa uu ka baxo oo tusaaleaan madiina uu tago dee mar labaadka uu soo noqonayo maxaa looga baahan yahy ixraam labaad baa looga baahan yahy oo ixraamkiisii hore markaa wuxuu noqonayaa mid ku buray ka bixitaanka xuduudda uu ka baxay faslun walaa yalbasu xidhan maayo almuxrim qofkii xaj uu xidhnaa ama cumra ay u xidhnayd alqamiisa qamiiskii xidhan maayo wala alcimaamata cimaamadna xidhan maayo wala alburnus burnuska waxaa la idhaahdaa waxa weeyaan khamiisyo koofiyad leh weli haddada waxaa laga xidhaa waxa weeyaan bilaad almaghrib marooka iyo meelahaasi ayaa markaa laga xidhaa jazaa'ir iyo khamiis bay xidhan yihiin khamiisku wuxuu leeyahy koofiya tan koorarkoo kala taa loo soo gashado markaa burnuska lagu sheegaya waa taa weeyaan wala saraawiila surwaalla la xidhan maayo walaa thawban marana xidhan maayo qofkii xaajka ahaa masahu uu taabtay warsun warsku waa geed asfarah sida huruudoo kalaa raa'ixa iyo udgoonna waa leeyi mariyo markaa geedka caynkaasi uu taabtayna xidhan maayo walaa zacfaraan mariyo markaa zacfaraan la mariyeyna saasoo kale xidhan maayo zacfaraanku waa kan beriiska ku casaysano wey beriiska ka lagu casayo ma aragteen kaasaa zacfaraan la idhahdaa saasoo kale dee dharka laftiisana waa lagu casaya sibaaq ahaan baa loo isticmaalaa waxaa la mida waxyaabihii kale dee isaga un la mid ahaa sida buluugii oo kale imika oo maaha dee qofka xaajka ahay dharkiisii inuu sii buluugeeyo lama baahna taa qofka markaa xaajka ahi waxaa mamnuuc ka ah inuu xidho dharka markaa xubnaha lagu fasilay dharka xubnaha lagu fasilay maxaynu uga jeednaa waxaanu uga jeednaa iminka khamiiskan xubnaha igaa lagu fasilay dee gacantii baa lagu qiyaasay qoortaa lagu qiyaasay wahaakada dhexdaa lagu qiyaasay shaadhki waa saasoo kale garanki waa sidaasoo kale xubnaha xubnaha lagu qiyaasay xidhan maayo markaa dharka caynkaasiya laakiin dharku hadduu yahay dhar aan xubnaha aan ku fasillayn sida macawstoo kale wuu iska xidhan karaa marka la leeyahay dhar la tolay xidhan maayo looma jeedo dee dhar kastoo dawaarmarsan yihi ee waxaa loo jeedaa dhar xubnaha lagu fasilo lagu qiyaasay xidhan maayo laakiin dharka walow dawaarba ha marsanaado ha isu hayabee mar haddaan xubnaha aan lagu fasilin oon lagu qiyaasin qofka xaajkii waa iska xidhan karaa madixiisana qofka xaajkii inuu daboolo maaha oo uu ku daboolo shay mulaasiqa shay ku dhegsan laakiin madaxiisa waa ku hadhayn karaa shay aan mulaasiqayn aan ku dheganayn dallaayad buu iska qaadan karaa qofka xaajka guri buu dee hoos gelaya sidaasoo kale bas buu raacayaa daboolan shiicada nimanka la dhahdaa tashadud bay sameeyaan dallaayada waa iska ilaaliyaan xajka iminka markay yimaadaan waxay raacayaan basas dusha ka furan waayo waxay ku leean hadii kale madaxii baanu asturra oo madaxa hadduu basku asturaya guriganaad hoos gelaysaa muxuu asturi waay waayo dee gurina ha hoos gelino bannaanka weligaa fadhi intaad xajka dhammaysanayso marka marka le madaxiisa yaanu qarinin waxaa looga jeeda wax mulaasiq oo ku dheggan yaanu ku qarinin ma aha un sheekhow markaad soo jeedo waxaan ku arkay markaa garoonka jidda xujaajtu markay ka daadegaan xujaaj badanoo markay daaleen yaro seexday oo waxa weeyaan madaxii dabooshay markaa madaxa marka lagu leeyahay qarin maysid haddaad taagan tahay iyo haddaad fadhido iyo haddaad jiifto waa isku mid wayaan mid wayaan maaha markaa madaxii inaad qariso oad ku qarido shay mulaasiqa oo ku dheggan oo in arrinka noocaasi markaa laga digtoonaado walal khufayni laba khufna xidhan maayo ilaa an laa yajida inaanu helin mooyaane calayni laba kabood markaa khufkii waxaa la mida kabihii buurhka ha dhaadheeraa ee markaa gaadhaayay kuraanta iyo wixii ka sarreeya kuwaana xidhan maayo qofkii xaajka aha ilaa inuu dee kaba kala waayo mooyaane falyaqtachumaa ha jara labadaa khuf xataa yakuunaa ilaa ay noqdaan asfala min alkacbayn labada kuraamood kaba kuwa ka hooseeya taritaankaasi waajib maaha sida aynu tilmaannay usuululfiqiga markaa markaynu ka hadlaynay masaladaynu ka hadlaynay waxay ahayd masalada marka daliil uu tusiyo in waxa weeyaan taqyiidka taqyiidku inaanu muctabar ahayn oo mulqa uu yahay ciddii dhiganisa markaa dhigatay walaa tantaqibu almar'atu gabadhii niqaab xidhan mayso walaa talbisu alqufaazayn labadan shay ee markaa gacmaha dumarku ay geliyaan galo maxaa la dhaha af somaali maxaa lagu dhaha qufaazaynu maanu aqaan kuwaana xidhan mayso gabadho rasuulka calayhi salaatu wasalaam sidaa yidhi markaa niqaabka waxaa looga jeedaa waa shayga markaa dee mulaasiqa baa looga jeedaa ku dheggan laakiin haddii maro sitaa ay u soo dayso tusaale ahaan maro jilicsan ayaa sitaa wejigeeda ay ugu soo daysay wejigii kuma dhegganaa taa niqaab lama idhaahdo gabadhi inay xidhataana markaa way u bannaantay wamaa shaygiina xidhan mayso masahu lwarasu wazacfaraan markaa gabadhu iyadu ninkii waxay kaga duwan tahay dee xijaabkeedii caadiga ahaabay iska xidhnaanaysaa iyadu oo islaamaha laba goo cadcad in loo talaa dee waajib maaha bal raggaani xataa waajib ahayn gooyaal cadcad inay xidhaan oo gooyaal madmadow baad dee iskaga xajihi kartaa iyo kuwa cascas waa in dhar kugu tolan oo markaa xubnahaaga lagu qiyaaso wuxuu aanu ahayn caddaanku sidiisuu u wanaagsan iyo u khayr badan yihi laakiin qofka ka taga dee xajkiisa waxba noqon maayo dumarka iyaga waxa weeyaan dharkoodii waxba ka bedeli maayaan oo dharkan la leeyahay dhar xubnaha ku tolan oo ku fasilan xaajku xidhan maayo marka la leeyahay ninkaa loo jeeda dumarka iyagu dharkoodii hore caadiga ay xidhan jireen bay xidhanayaan waxaa shardi ah oo waajiba gabadho inay saasturto oo xijaab ay xidhato walaa tatayuba ibtidaa'an saasaa idiin qoran yah tatayubna ma jiro wax udgoon isticmaalkii si bilowa macnaa qofkii markaa xaajka ah marka uu ixraamanayo shay udgoon inuu isticmaalaa way bannaan tahay haddii udgoonkaasi uu la socdo isagoo xajkii ku jira dhib ma laha oo waxay leedahay caaisha radia allahu canha rasuulkan tiib uu mariyey qabla ixraamih walixillihi qabla an yatuufa bilbeyt rasuulkan udug u mariyey intii aanu markaa ixraamka la iman xajka aanu xidhan dharkiina aanu gashan horteed waxay markaa caaisha ay leedahay waxaa udgooni rasuulka aan u mariyey caddaankiisa iyo dhalaalkiisa ayaan madaxa rasuulka bartankiisa aan ku arkay markaa qofka xaajka ahi wixii udgoonaaye uu marsaday ixraamka hortii haddii uu la socdo inta xajka uu wato acmaashiisa uu samaynayo o dhan kaasi dhibi maayo laakiin maxaa loo diidan yahay markuu ixraamtay laga bilaabo inuu tiib ismariyo ibtidaa'an markaa taasi ayaa sheekhu uga jeedaa laakiin hadduu dawaaman hadduu sii wato tiibkii hore ee hore u marsanaa taasi dhib ma laha iyadu walaa yaakhudu min shacrii timihiisa waxba ka jari maayo meeshay doonaanba ha kaga yaaliine ilaa inay timahaasi yihiin kuwa dhibaayo qofka oo haddii timihii tusaale ahaan timahan markaa xirribuhu ay sidaa u baxaan oo qofka ishii ay ka galaan dee waa uu iska jarayaa qofkii haddii timihii madaxa injiri ay ka gasho dee waa iska xiirayaa laakiin maxaa looga baahan yahay fidyaa looga baahan yahay laannu timaha muxuu u jaray lidafci alaadaa bihi si dhibka uu iskaga riixo waman atlafa shayan lidafci aladaa bihi aw linafcihi muxuu noqonayaa qofkaasi damaan iyo magdhow baa lagu leeyahay sidii qawaaciddii shalay aynu ku maraynay aw basharihi jidhkiisana waxba ka jari maayo ilaa licudurin cudurdaar inuu keeno mooyaane haddii cudurdaaruu keenana waxaa lagu leeyahay fidyo walaa yarfud qofkii markaa xaajka ahaa rafad samayn maayo rafadka waxaa looga jeedaa jimaac gabadhii u tegi maayo waxaa kaloo looga jeedaa muqadimaat ljimaac jimaac iyo utagga dumarka waxyaabaha hordhaca u ah kuwaana samayn maayo walaa yafsuq la iman maayo wax sharciga khilaafsan walaa yujaadil muranna la iman murankana waa iska ilaalinaya markaa qofku marka xajka aanu ku jirinba inuu sharciga khilaafo iyo inuu murmaa mid loo ogolye maaha laakiin xajka marka uu ku jiro waa mid si gaaro loo baahan yahay inuu isaga ilaaliyo wuxuu leeyahay walaa yankixu waxba guursan maayo walaa yunkixu waxbana guurin maayo isaguna guursan maayo gabadhna markaa isagu doonan maayo gabadhna markaa loo soo doonan maayo walaa yakhtub cidna u geed fadhiisan maayo walaa yaqtulu saydan ugaadh inuu dilaana uma bannaana sida ilaahay qur-aanka uu ku tilmaamay laa taqtulu sayda wa antum xurum waman qatala qofka ugaadh dila isagoo xaj uu xidhan yahay ama cumro facalayhi dushiisa waxaa jazaa'un kafaaraa lagu leeyahay midlu maa shaygii oo kalaa qatala uu dilay oo min annacam xoolaha markaa uu ka bixinaayo yaxkumu bihi shaygaa waxaa xukumaya dawaa cadlin laba cadaalad lagu ogyaho muslimiinta ka mida haddii qofku ugaadh uu dilo wax xoolaha ka midoo ugaadhaa u dhigma ayaa markaa uu qalaya fidya ahaan uu bixinaya shaygan xoolaha ka midii ugaadhaa uu dila inuu u dhigmo yaa markaasi xadidaaya laba qof oo cadaalad lagu ogyahay oo muslimiinta ka mida ayaa arrinka caynkaasi xukumaya walaa yaakulu cuni maayo maa saada kayru waxaa cid kale ay soo ugaadhsatay ilaa idaa kaana hadduu yahay mooyaane asaa'idu ka soo ugaadhsaday xalaalan midaan isagu xaj iyo cumra toona aanu u xidhnayn oo walam yasidhu liajlihi isagana aanu u soo ugaadhin waayo saxaabigii la odhan jiray markaa saxaabi markaa saxaabada ka mida sacab ibnu juthaama la odhan jiray sida saxiixayn ku taalla ayaa ximaaru waxshi markaa soo dilay oo rasuulka u keenay isagoo rasuulkana calayhi salaatu wasalaam markaa cumra ay u xidhantay markaa rasuulku waa diidey markii ninkaa uu ka diiday ninkaasi waa ka yara xumaaday rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam kuugumaanaan diidin ilaa in cumra ay noo xidhantay mooyaane muxrimiin baanu nahay abuu qataadana rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa ka aqbalay wixii rasuulka uu u keenay isagoo rasuulku muxrim uu yahay labadaa xadiid waxaa laysku waafajiyey haddii qofka markaa ugaadha soo dilay uu ahaa qof isaguna muxrima aduu mar haddaad muxrim tahay ugaadhiisa inaad cuntaa xalaal kuuma aha haddaanu qofkaasi muxrim ahayn isagu xalaalu iska yahay ugaadhana adiga uu kuu soo ugaadhiyuu kuu soo dilay qofkaagan xajku u xidhan yahay markaana inaad cuntaa ma bannaana laakiin haddii qofku aanu muxrim ahayn ugaadhana adiga awga aanu u dilin markaasi ayay bannaan tahay inaad wax ka cuntaa saasaa labada xadiid laysku waafajiyey walaa yacdudu goyn maayo min shajari alxaram kaynta xaramka ila lidkhira geedka idkhirka la idhaa mooyaane oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa diiday in la jaro kaynta xaramka ee in la jaro la diidayna waa kaynta markaa ilaahay tabaaraka wa tacaala dhulka uu ka soo saaray iyadoo ibni aadamku wax shaqaanu ka qaban laakiin kayntii ibni aadamku uu beeranaya dee waa la jaraya hadduu nin xaramka arabikhi uu ka beero dee balkeeda waa jaraya waa goosanaya taas iyadu bilijmaac kuma jirto wayajuusu lahu waxaa u bannaan qatlu alfawaasiq fawaasiqdii inuu dilo alkhams ee shanta ahayd fawaasiqda shantii waata rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu faray in la dilo xaramka lagu dilo dhulka kalen lagu dilo waa tukaha ba'alka la idhaahdo iyo alxud'atu baasha dhufatada la idhaa caqrabkii waa hangaralihii weeyaan iyo alfaara jiirkii alkalbu alcaquur aygii markaa boqongooyaha ahaa aygii dadka cunaya weeye shantaa rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam dila fi alxilli waalxaram xaramka iyo dabadda ku aragtaanba dila buu yidhi jaruu kayntiisu xaramka maka ayay lamid tahy oo madiinana xaram bay leedahay oo rasuulku wuxuu yidhi almadiinatu xaraamun maa bayna ciirin ilaa thawr magaalada madiina waa xaram laga bilaabo buurtaa ciir la yidhaahdo ilaa taa thawr la yidhaahdo labada inta ka dhexaysa waa xarab wuxuu idhi nebi ibraahim baa maka ka dhigay xarab biidni illaah aniguna madiinan xaram ka dhigay buuhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida awgeed ugaadha xaramka madiina in la laayaa ma bannaana sida tamakoo kale kaynta xaramka madiine ku taalla in la jaraana ma bannaana sida tamakoo kale marka waxa uu leeyahay sheekhu raximahullah ilaa ana man qataca hase ahaatee qofka jara min shajarihi kaynta madiina wax ka jara aw khabatahu ama garaaca tusaalahaan dhaamaal buu uga daadiyey riyo ama caleentaabuu ka daadinayaa ul dheer buu ku garaacaya kaana wuxuu noqonayaa salbuhu in la furtaa xalaalan bay noqonaysaa liman wajadahu qofka hela macnaa qofka qof kayntii madiine googoynaya hela ama kayntii madiine markaa garaacaya oo caleen ka daadinaya wuxuu xaq u leeyahy qofkaa wax allaale wuxuu haysta inuu ka furto oo uu ka qaato bannaanka uu ka mariyo taasi ayaa loo banneeyey waxaa taa tusinaya xadiidka waxa weeyaan saxaabiga la yidhaahdo sacad ibnu abi waqaas ayaa wuxuu helay nin addoon ah oo kaynta markaasi madiine xaramkeeda ku taalla goynaya oo garaacaya dabeetana wax allaale wuxuu alaab sitay buu ka furtay qoladii addoonkaa lahayd baa sacad u timi waxay ku idhaahdeen war alaabteedeenna si addoonkayga aad ka qaadday wuxu uhi wallahi inaanan bixinahayn wax rasuulku macaada allah an arudda shay-an nafalaniihi rasuulu llahi sala allah alay wasalam wallahi shay rasuulku ii xaleeleeyuu isiiya inaanan idin siinahayn wa abaa an yarudda calayhim inuu u celiyana waa diiday markaa qofka ad aragtay isagoo xaramka madiine kayntiisa googoynaya amaba se waxa weeyaan garaacaya wax allaale wuxuu alaab iyo lacag iyo qalab wato inaad ka furataabaad xaq u leedahay waa haniimo markaa baarida qabow oo aad heshay inaad u celisaana markaa waajib maaha wayaxrumu waxaa xaraama saydu wajin wa shajarihi waadiga wej la yidhaahdo ugaadhiisuna waa xaaraam in la ugaadhsado keyntiisa in la jaraana waa xaaraam waadigaasi waa waadi ku yaalla markaa shaam meesha la yidhaahdo xadiidka markaa ku soo arooray in waadiga ama togaa ugaadhiisuna ay xaaraan tahay keyntiisa in la jaraana ay mamnuuc tahay waa xadiid markaa daciifa oo aan rasuulka alayhi salaatu wasalaam wa cinda quduumi alxaaj qofkii xajinaya markuu soo galo makata maka yatuufu wuu dawaafayaa lilquduumi soo gelitaankaa uu soo galay wuxuu u dawaafayaa sabcata ashwaatin toddoba markaa wareeg ayuu dawaafayaa oo yarmulu uu goclaynayo fi thaalitati saddexda hore aluwal saddexda hore oo yamshi caadi uu isaga soconayo fii maa baqiya afarta hadhay qofku mar hadduu maka soo gaadho ama ha u xidhnaato waxa weeyaan tamatuc ama kiiraan ama mufrid ha noqdo mar allaale marka maka uu soo gaadhay kacbada uu yimaado waa inuu tawaafo tawaafu alquduum oo ah waxa weeyaan sabcatu ashwaad saddexda hore waa guclaynaya bimacnaa socod deg deg uu ku jira ayuu soconaya yarmul afar dambena caadi uu isaga soconaya sidaasi markaa waa sida ay la timi sunnadu oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam markii ay soo galeen saxaabadu ayaa mushrikiintii waxay yidhaahdeen waxay idin yimi qowmun qad wahanatum xumaa yatrib waar qolo kaneecadii waxa weeyaan madiina ay tacbaanisay ayaa idiin soo galay fa amarahum nabiyu an yarmula ashwaata halaath rasuulku wuxuu dhoolatus sameeya dhoolatus saddexda hore gucleeye rag xoogle inaad tihiin si laydin arko wa an yamshuu maa bayna ruknayn labada rukun inta udhaxaysana inay iska socdaan xajarul aswadka iyo ruknulyamaaniga waayo jihada kale ayay soo fadhiiyeen kufaaru qurayshay ka soo daawanayeen halkaa marka la maraya markaa waa laga qarsoomaya waxba markaa socod iyo orod loogama baahnay quyar iska socdaa la yidhi walam yamnachu an ya'murahum an yarmuru ashwaada kullaha ila libqaa calayh inay toddobada shawdba gucleeyaan rasuulka wax kale umay diidin ilaa inuu saxaabada markaasi u turhaayo mooyaane waxa uu leeyahay sheekhu wa yuqabilu wuu dhunkanaya alxajar alaswad xajarulaswadka wuu dhunkanaya xajarulaswadka asalkiisu jannadaa laga keenay sida rasuulka alayhi salatu wasalaam uu tilmaamay wuxuu yihi rasuulku caddaan buu ahaa fasawadathu dunuubu alcibaad addoommaha markaa dembigooda iyo xumaanta ay samaynayaan ayaa uu la madoobaaday xajarulaswadku xajarulaswadka marka la dhunkanaayo isaga laga barakaysan maayo ee dhunkashadiisa ayaa ilaahay loogu dhowaanaya waa kii cumar ibnu khadaab yidhi intuu xajarulaswadka dhunkaday waan ogahay inaad tahay dhagax laa yanfac walaa yadur waxbana aan tarahayn waxba dhibna aan keeni karin walowlaa annanii ra'aytu rasuula allahi yuqabiluk maa qabaltuka haddaanan arki lahayn rasuulkaoo ku dhunkanayana kumaan nunkadeen marka waxaan kuu dhunkanayaan kudaysho rasuulka aan ku dayanayo oon ilaahay taa ugu dhowaanaye maaha markaa in laga barakaysanayo oo isagu inuu nafci leeyaho wax uu taraayo ama inuu isagu dhib soo jiidaayo in la aaminayo la ictiqaadsan yahay maaha taasi waa caqiide marka aan wanaagsanayn aw yastalimu ama wuxuu ku taabanayaa bimixjanin ul ama bakoorad buu ku taabanaya haddii markaa dhunkasho uu la gaadhi waayo oo ul markaa uu sito ushaasuu ku taabanaya wa yuqabilu lmixjana bakooraddaasuu dhunkanayaa iyo wa naxwahu waxyaabaha markaasi la mida ama dee ul dheer ha noqoto ama bakoorad ama bir ha noqoto almuhim shaygaa markaa uu ku taabtay ayaa uu dhunkanaya sida rasuulkeennu calayhi salaatu wasalaam uu sameeyey wa yastalimu wuu taabanayaa rukna alyamaani rukunka yamaanigaah ee xagga yamaneed xiga isagana waa uu taabanaya laakiin waxa weeyaan dhunkan maayo isaga isaga in la dhunkanaya may soo aroorin haddii markaa taabashadu ay suurto geli weydana halkaasi ayuunbaa laga salaamaya xajarul aswadka min baciid waana markaa shay sunnaa fadlina la taabashadiisu laakiin haddii arrinkaasi ay ka sokayso inaad muslimiin dhibtaa muslimiinta dhibitaankoodu waa xaaraam adiyatu lmuslim marka muslim ha dhibin si aad shay sunnaa u samayso shayga sunnaa haddaad ka tagto dembi kaa raaci maayo laakiin haddaad muslim dhibto waa dembaabaysa markaa dad baa dadka markaa jibaaxa oo jiidha iyagoo isla markaa xajarul aswadka soo dhunkada ama waxa weeyaan soo taabta wayakfi waxaa ku meel kaloo ka mida kacbadoo la taabanayaa ma jirto xajarul aswadku rukunka uu ku jiro iyo alruknu اlyamani labadaasunba rasuulku taabtay alayh الsalaatu wasalaam cabdillaahi ibni cumarna dadkii meelaha kala taabinaya waa ku inkiray sida bukhaari fii kitaabi اlxaj uu ku wariyey waxaanu uhi laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana waa rasuulka ilaahay kudayasho fiican baa idinku sugan meel kale muu oo kacbada ka mida rasuulku muu taaban iminkana waxaad arkaysaa dad kacbadii laga hor joogo isku masaxayo maalin oo dhan ka laalaada qaar baad soconaysaa malaa meelba ma tagaan way ka laalaadaanu maryaheeda xataa kor baa loo laabaa waayo qaar baa goosanayo inay ka barakaystaan doonaya maryahooda intay soo qooyaan qolooyinkaa reer eeshiya markaa junuub sharqi aasiya baakistaan iyo hindiya u fara badan intay maryahooda soo qooyaan bay kacbada maalin o dhan ku masaxayaan si ay maradu kacbada wax uga soo qaadayso laakiin nebi maxamed alayh isalaatu wasalaam hadigiisa iyo sunnadiisu aamay ahayd xajarul aswadka waa dhunkan jiray haddii markaa uu gaari waayo uliya waxbuu ku taaban jiray ushaasi ayaa markaa u dhunkan jiray haddii intaasiba u suurtagelin halkaasuu ka salaami jiray rukunka yamaanigaa xagga yamaneed xigana ee kacbada afartada rukun kaana rasuulka calayhi salaatu wasalaam waa uu taaban jiray mana u dhunkan jirin meel kana rasuulku ma taaban marka waa in rasuulka lagu daydo wakhayru lhadyi hadyu muxamedin sala allah alay wasalam waddana waxaa u khayr badantihi nebi maxamed wayakfi waxaa ku filan alqaarina qofkii israaciyey xaj iyo cumro xaj iyo cumro wada socdo kii soo xidhay waxaa ku filan tawaafun waaxid tawaaf qura iyo wa sacyun waaxid iyo sacyi qura ayaa xajka iyo cumrada labadaba kaga filan ee maaha inuu cumradana mar u dawaafayo marna u saciyayo xajkana marna u dawaafayo marna u saciyinayo wa yakuunu wuxuu noqonayaa qofku xaalad tawaafi marka uu tawaafayo mutawadi'an mid weysaysan weyse qaba oo saatiran licawratihi cawradiisa markaa asturay rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida saxiixeynka ku taalla min xadiidi caaisha markuu soo gaadhay markaa kacbada wixii u horreeyuu ku bilaabay waxa anahu tawada inuu weysaystay uma taafa bilbeyt sida saxiixana tahaaradu shardi bay u tahay tawaafka waayo tawaafku siduu rasuulku sheegay calayhi salaatu wasalaam waa salaad waa salaad buu uhi rasuulku ilaa annahu ubiixa fiihi alkalaam in la hadle dhexdiisa ayuunbaa la banneeye tawaafku waa salaad weeyaan marka wixii salaad ee u baahnayd oo tahaaro ah ayuu u baahan yahay saasoo kale waa inuu qofku cawradiisa asturo oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu idhi laa yatuufu bilbeyti curyaan kacbada yaanu ku dawaafin qof qaawani sida jaahiliyadu ay samayn jireen alyawma yabduu bacduhu aw kulluhu sa naagoodu inta isqaawiyaan bay odhan jireen maanta barhkiibaa muuqanaya ama dhammaantii waa wada muuqanaya cidna u xalaalayn maayo inay bimacnaa iga egto waa amruljaahiliya marka qaawanida caynkaasii dee qaawanidu maaha in maryaha un la dhigto ee dumarkan aan xijaabnayn laftoodu waa qaawani wey waa kaasiyaatun caariyaat suu sheegay rasuulka alayh isalatu wasalaam waxna waa gashan yihiin sida markaa iyagu ay ismoodayaan inoona muuqato xaqiiqa ahaan sharci ahaan marka leegana waa qaawayin mar haddaan xijaabka sharcigaa gashanayn markaa dumarkii waxa waajib ku ah kacbada dee inay ku dawaafaan asturaad iyo xijaab markaasi sharci ah waxa uu leeyahay sheekhu raximahullah walxaa'idu gabadhii markaa damul xayd lahayd tafcalu way samaynaysaa maa yafcalu alxaaj waxa uu samaynayo qofka xajinaya hayra an laa tatuufa bilbeyt hase ahaatee kacbada ku dawaafi mayso oo gabadhu iyadoo xajkii markaa xidhatay haddii damul xayd uu u yimaado wax kastoo uu samaynaayo qofka xajinaya way samaynaysaa kacbada dawaafkeedunbay daynaysaa afcali maa yafcalu alxaaj buu rasuulku uhi caaisha hayra an laa tatuufi bilbeyt wax kastoo qofka xajinaya uu samaynaya samee kacbadun markaa ha ku dawaafi iska ilaali marka haddii markaa tawaafulifaada ay la timaado gabadhu oo damulxayd uu ku dhaco inay tawaafulwidaac iskaga tagto ayaa u bannaan sa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamay wa yundabu waxaa sunnaa addikru ilaah in la xuso xaalad tawaafi marka la tawaafayo oo bilma'huuri ilaahay lagu xuso waxyaabaha rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey rasuulka waxaa ka ansaxay inuu markaa odhan jiray ruknulyamaaniga iyo xajarul aswadka inta ka dhaxaysa rabbana aatina fi اdunya xasana wafi اlaakhirati xasana waqina cadaaba الnar ilaahay ow adduunyada wanaagna si aakhirana wanaagna si cadaabka naartana cadaabkeeda naga ilaali wax xusoo kaloo rasuulka si gooniya uga xusay uga ansaxay ma jirto sidaa awgeed qofku inuu isku qaydo maaha dikri gooniya ee ilaahay xuskiisa waa inuu farabadiyo intaa uu dawaafayo qur-aan akhriya subxaana allah yidhiya alxamdu lilah allahu akbar laa ilaha illa allah almuhim ilaahay xuskiisa waa inuu markaa qofku farabadiyo wa bacda faraaqihi marka dawaafka uu dhammeeyo qofku yusallii wuxuu tukanayaa rakcatayni laba ragcadood wuxuu ku tukanayaa fii maqaami ibraahim maqaamu ibraahim meesha la yidhaahdo ayaa uu ku tukanaya oo rasuulku markuu dawaafka dhameeyey sida imaam muslim wari min xadiidi jaabir wuxuu tukaday markaa maqaama ibraahim agtiisa wuxuu ku tukaday rakcatayn waa sunna markaa labada ragcadood in la tukado labada ragcadood marka la tukado waxaa sunno ah in la tago maau zamzamka bi'ru zamzam oo markaa lagana cabo biyihiisana markaa madaxa lagu shubto taasuna waa mid rasuulka calayhi salaatu wasalaam ka ansaxday oo ka sugnaatay faslun buu yidhi sheekhu wayascaa wuu ordayaa bayna asafa waalmarwa safa iyo marwo dhexdoodu ordaya safa iyo marwo dee marka hore laba buuroodoo yaryar bay ahaayeen iminka waxaa laga yaabaa dadka marka aan xajka tegin inay sawiranayaan laba buroodoo yaryaroo xaramka ka fog asafa waalmarwa waxay ka mid yihiin masjidulxaraamka lagu tukada iminka ka mid yihin daakhilalmasjid weeyaan waa masaajidka qayb ka mida safa dhagaxaanteedii ayaa in yari markaa ay ka harhsantahy sallaxyo yaryar oo masaajidka gudihiisa marwana waa meel yaroo dhulka un yar kor uga kaxsanoo marmar yar la mariyey intaa udhaxaysaana ee mascuhu halkaa waadigu markaa uu maraayey waxaa iska tahay meel dee bannaan oo marmar uu marsan yahaa oo dee dushana dee masaajidka waa halkaa masaajidka mu'akhiradiisaasoo kalow safiya marwada markaa laguu sheegaya calamul akhdarka markaa u dhexeeya meeshaasna waa calaamad markaa lagu sameeyey marka wuxuu sacyi la imanayaa bayna safa walmarwa sabcata ashwaad toddoba markaasi shawd toddoba jeer toddobadu markaa maaha waxa weeyaan waa marka la isku wada daro koow laba baa la odhanaya waxa weeyaan labada jeere sii socodkiisoo socodka mid la yskaga dhigi maayo waxa ay kale yihiin laba ayaa loo kala tirinaya sii socodna waa koow soo socodna waa laba ilaa markaa toddoba laga gaadhayo daaciyan isagoo ku ducaysanaya bilma'huur ducooyinka rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga soo raray oo rasuulku markuu dawaafkii kacbada dhammaystay maqaamu ibraahiimna uu ku soo tukaday wuxuu yimi safa ayuu ka bilaabay safi markaa meel fog maaha waa halkan hortaada un halkan masaajidka dhexiisoo kale kacbadii marka taad ku dawaafto halkan waxa weeyaan hortaadunbay ayay soo tahay safina halkaa markuu yimi rasuulku calayhi salaatu wasalaam safa dusheedu u baxay markaa taagga yara iminka hadhay dee in dushiisa loo baxo ayaa fiican laakiin dadkii qaadima maayaba haddii qofka markaa ay u suurto gasho safa dusheeda markuu u baxay rasuulku wuxuu eegay dhinaca kacbada xaggii kacbada markuu eegay gacmihiisuu kor u qaaday rafaca yadayhi fa jacala yaxmadu allah wuxuu gudagalay inuu ilaahay mahadiyo wayadcuu maa shaaa an yadcuwa oo uu ku ducaysto ama uu ducaysto oo ilaahay uu baryo waxaa kaloo soo aroortay rasuulku markuu safa u soo dhowaaday inuu akhriyey ina asafa walmarwata min shacaa'ir illaah abdow bimaa bada'a allahu bihi buu yihi waxaan ku bilaabay waxa ilahay ku bilaabay ina asafa walmarwa soo ilahay ma odhan safa ayuu ilaahay horraysiyey iyadaan ka bilaabay uhi rasuulku safa markuu dusheeda u baxay xagga kacbadu u soo jeestay fawaxad allaha wakabbarah ilaahay buu waxido laa ilaaha ila allah wakabbarah ilahay buu markaa weyneeyey allahu akbar wa qaala laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah lahu almulku walahu alxamd wahuwa calaa kuli shayin qadiir laa ilaaha ila allahu waxdah anjaza wacdah wa nasara cabdah wa hazama alaxzaaba waxdah intaasuu rasuulku akhriyey kadib waa ducaystay kadib haddana intaasuu akhriyey kadib waa ducaystay kadib haddana intaasuu akhriyey halaaa maraat ayuu sidaa sameeyey kadib waa daadego safa waa ka daadegay rasuulku waxa uu kacay markaa xagga marwa ayaa markaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuu kacay batnulwaadi markaa marka la marayo halkaa ayaa uu orday markii uu safa dusheeda tegeyna waxa uu rasuulku sameeyey calayhi salaatu wasalaam intii uu sameeyey markuu joogay safa dusheeda sacyiguna waa faral ka mida farallada xajka sida culimmada badankoodu markaa ay ku tegeen wuxuu leeyahy sheekhu waidaa kaana hadduu yahay qofku mutamatican mid mutamatica oo bimacnaa bilaha xajka dhexdooda cumro soo xidhay oo waxa weeyaan doonaaya inuu cumraysto kadibna maalinta sideed xaj uu xidho kaasaa mutamatic la idhaahay saara wuxuu noqonayaa bacda sacyi sacyigaa dabadi wuxuu noqonayaa xalaalan mid xalaala buu noqonaya manaa xalaal maxaa looga jeeda wax allaale wixii xajku u diiday ayaa u xalaaloobaya oo markaasi timihiisii ayuu gaabinaya mar hadduu xajkii uu sugaayo dee waxaa fiican timihiisa inuu gaabiyo si hadhow toolo dee waxa weeyaan xajka marka uu ka xalaaloobayo wax markaasi dee uu xeero uu helo ila haddii marka hore uu muldhiyo oo xuba aanu kaga tegin hadhow toole inuu madaxa waxuba ka waayo laga yaaba marka inuu gaabiyaa u fiican inuu xiraana waa bannaanta xataa idaa kaana ilaa uu yahay yoomu tarwiya ilaa la gaadhay yoomu tarwiya waa maalinta sideedaad ee dilxije ahalla bilxaj buu xidhanaya waa qofkii mutamatic ah intaa yar xajku dadku markay ka maqanyiin wax weyn buu leeyahay oo acmaal fara badan oo la fahmahayn kacbadii baad soo gashay kacbadii baad toddoba jeer ku dawaaftay maqaam ibraahim baad ragcatayn khalfahu ku tukatay biiru zamzamkaad tagtay oo aad marka ka cabtaad biyeer iskaga shubtay safaad u baxdoo ducadaa yar baad akhriday dabeetana waxa weeyaan marwaad tagtay dhexdoodaad markaa toddoba jeer saa u noqnoqotay haadihi hiya alcumra cumradii gebigeedu waa intaas cumradii waa inta intaa maruu qofku qabto khalaas cumradii waa dhammaysta xajkuna maxaa intaa soo raacaya maxaa soo raacaya waxaa soo raacaya in mino la tago maalintaa sideedaad oo markaa lagu tukado shanta salaadood subaxa maalinta sagaalaadna laga baxo carafo la tago maalinta sagaalaad carafo lasoo joogo dabeetana laga soo baxo waxa weeyaan qubayl almaqrib ama cinda almaqrib oo markaa la yimaado musdelifa maqribka dib loo dhigo cishaayiga iyo maqribka la kulmiyo jamcu taakhiir habeenkaa musdelifa la joogo dabeetana subixii intaanay qoraxdu soo bixin iyo ka hor laga soo baxo mino la yimaado lagu soo noqdo jamratulkubraa la tuurto timaha la xiirto xoolaha la qalo haddaad doonaysana tawaafulifaada aada la timaaddo maalintaas ayaamu tashriiq o dhan tawaafulifaada waad la iman karta habeenada ayaamu tashriiq la dhan mina aad iska joogto adigoon wax kale daan qaban ahayn maalinnimadoodana saddexda jamraba markaasi aad tuurato xajka lagu sheegay gebigiis waa intaas wax aad iyo aad u sahlan weeyaan marka camaliyan loo bedelo hadal inta uu yahay buu dadka la adagi laakiin camalan marka loo bedelo shay fudud ayaa markaa uu noqonaya haddii weliba qofku uu itibaac sunna la yimaado oo uu ku dadaalo meel walba wixii nebigu samayn jiru inuu sameeyo waxyaabaha kalena u iska ilaaliyo laakiin hadduu isagu culaysa saaro dee labayo toban saacadoodna kacbaduu ka lulanaya lix saacadoodna dhagaxanta yarare safa ayuu masaxaya markaa waktigiiba intaasu kaga dhammaanaya tacab iyo dhibaata ay ku gaadhaysa laakiin sidii nebiga qofka hadduu u xajiyo xajku saas ayaa markaa u fudud yahay wuxuu leeyahy sheekhu faslun uma dabeetana ya'ti wuxuu imanayaa carafata carafuu imanaya dee horta carafo imaanshaheeda waxaa ka horeeya maalinta sideedaad ayaa dadkii oo dhami dadkii xajinaya ama xajkooda ha aado ifraad xaj qura ha noqdo ama xajkii cumro wada socda ama ha noqdo qof mutamatic oo cumradiisii dhammaysto xalaaloobo maalinta sideedaad xajkii ka bilaabaya maalintaa sideedaad baa laga baxaya markaa magaalada maka waxaa la tegayaa mina mina meel fog inay tahay ha sawiranin waa xaafad ka mid a xaafadaha magaalada maka wey mina waa koonaha magaalada ayay ku taallaa xaafadihii magaaladuna way gaadheen halkaasi ayaa markaa la tegaya iyadoo talbiyada la akhrinayo labayk allaahuma labayk la leeyahy mina ayaa maalintaasoo dhan la joogaya wax kale lama qabanayo halkaa minuun baad iska joogaysaa un ilaahay xus qur-aan iska akhriso wanaag dee ka shaqee laakiin acmaal kaloo lagu diray ma jirto shanta salaadood duhur iyo casar iyo maqrib iyoiyo cishaa iyo salaada subax ee maalinta markaa carafe sagaalaad ayaa lagu tukanayaa mina mini markaa xuduud bay leedahay dee mini xuduud bay leedahay musdelifa xuduud bay leedahay carafa xuduud bay leedahay mina markaa xuduuddeeda inaad ka baxda waa khatar weeyaan waa inaad xuduuddeeda waxa weeyaan aad ilaaliso haddaad xuduuddeeda ka baxdo dee maqaamkii mina waa ku dhaafo ilaa ina daruura keensata mooyaane inta badanna daruura keensan mayso oo meel xataa haddaad teendho weyda maran meel iska caadiya masjidulkiif baaba kugu filan masaajidkii rasuulku yihi sabcuuna nebiyan baa ku tukaday toddobaatan nebi oo jamaraadka markaa agtooda isagaana meel la dego ugu fiicanba oo intaa culimmadu ay imanayaan marka ay ka khudbadaynayaan marka waxaa dhacda xuduud bay leedahay oo calaamaad baa taagan xuduuddii markaa mina ku tusinaya teendhooyinka qaarkood ayaa ka dhisan khaarij xuduud mina xuduudda mina meel ka baxsan oo musdelifo markaa xuduuddeeda gashan musdelifo iyo mina meel uma dhaxaysa aan musdelifana ahayn minana aan ahayn saas markaa markay dhacdo dadka qaarkood baa teendhooyinkaa xuduudda mina ka baxsan iska degaya weliba dadka soomaalida meesha la dejiye waxay koonaha musdelifo xigaa la dejiyaa markaa qaar baa teendhooyinka xuduudda mina ka baxsan iska dega la waa hayru saxiix taas iyadoo la helaayo meelo kaloo markaasi la dego markaa minadaasaa la iska joogayaa maalintaa mino marka la joogo uma dabeetana ya'ti wuxuu imanayaa carafata carafuu qofku imanayaa subxa yowmi carafa maalinta carafa subaxeeda maalinta carafa subaxeedu dee waa maalinta sagaalaad weeye ee dilxijo ka mida mulabiyan isagoo talbiye qaadayo labayka allaahumma labayka leh labayka laa shariika laka labayk mukabiran ilaahayna tabaaraka wa tacaala weynaynaya markaa musdelifa ayaa u dhaxaysa carafo iyo mina marka markaa xuduudda musdelifa laga baxo waxaa la gelayaa meelaan markaa aan ahayn musdelifana ahayn aan ahaynna waxa weeyaan xuduuddii carafana aan ka mid ahayn rasuulkeennuna sala allahu aleyh wasalam waxa uu sameeyey meel aan xuduudda markaa carafa aan gashanayn halkaasi ayaa rasuulku sal lla alay slam teendho looga dhisay oo markaasi uu degey oo halka iminka masaajidku uu ka dhisan yahay uu ka khudbadeeyo sheekha markaa muftiga iminka ah halkaa markaa in laga khudbadeeyo ayaa sunnaa masaajidka qaybna xuduudda carafay ku jirtaa qaybna xuduudda carafay ka baxsanta qofku hadduu markaa masaajidkaa ilaa galabnimada iska fadhiyuu fadhiyay qaybta xuduudda carafa ka baxsan xajkiisa ansixi maayo laakiin qaybta xuduudda carafa gashan hadduu fadhiyo masaajidkaa ka mida oo ansaxaya ya khasab haa anugu gudihiisa maan gelin bidabd laakiin khasab calaamada ayaa jira carafa markaa dadku waxay u haystaan inay tahay buur yar jabalu carafa bay yidhaahdaan carafa waa bannaan weyn oo buura hareere ay ka xigaan buuro yaryaroo markaa taagtaaganna oo ciid u badina markaa dhexeeda ay ku yaalliin bannaankaa weyne carafa saciidu carafa la ydhaha qofku meeshii uu ka istaagaba wuquufu carafa wuu soo xaasilaya rasuulkuna wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam waqaftu haa hunaa wa carafatu kullahaa mawqif halkanaan istaagay buuri rasuulku carafana dhammaanteed waa meel la istaagi karo marka la leeyahy waa mawqifna macneed maaha inuu qofku maalinta carafoo dhan uu taagnaanayo ee wuquufka waxaa looga jeedaa almaqaam joogitaanka meesha la joogo ayaa looga jeedaa marka iminka de alxamdulilah tashiilaad fara badan ayaa markaa jira wayajmacu wuu kulminayaa alcasrayni labada casr duhurkiiyo casarkiibuu uga jeedaa fiihaa carafuu ku kulminaya oo bimacnaa wuxuu samaynayaa jamc bayna aduhri waalcasri buu samaynaya oo wayakhtubu waa khudbadaynaya dadku u khudbadaynaya uma dabeetana yafiidu min carafa carafa carafa ayaa markaa uu ka baxaya oo dadka carafa ayaa markaasi ay ka burqanayaan oo ay ka dhaqaaqayaan wa ya'ti wuxuu imanayaa almusdelifa buu imanaya wa yajmacu fiihaa wuxuu ku jamcinayaa musdelifa dhexdeeda bayna alcishaayin maqribka iyo cishaayiga weliba jamcu ta'khiir maqribka ayaa dib uu dhigaya dib uu riixaya wa yabiitu bihaa musdelifa ayuu habeenka u hoyanaya uma dabeetana yusalli alfajr salaada subax buu tukanaya weliba salaada subax rasuulku alayhi salaatu wasalaam sida xadiidka cabdillahi ibnu mascuud uu tusinaayo wuxuu tukaday fii awali waqtiha markuu waaguu sidaa u dilaacay ayaa rasuulku alayh salatu wasalaam uu tukaday wa yaati wuxuu imanayaa almashcar buu imanaya almashcar alxaraam ilaahay tabaaraka wa tacala qur-aanka uu ku sheegay meel bay markaa taag yar bay iska ahayd laakiin iminka waa masaajid almashcar alxaraam halkaasuu imanaya oo fa yadkuru llaha cinda waa markuu salaad subax tukado halkaa tegaya ilaahay buu agtiisa ku xusaya oo wayaqifu bihi halkaas ayuu taagnaanaya ilaahay uu ku baryaya ilaa qabla tuluuci shamsi intaana qoraxdu soo bixin horteed ilaa la gaadhayo uma dabeetana yadfacu waa ka soo dhaqaaqayaa musdelifa qoraxda intaanay soo bixin marka la leeyahay malaa iminkunbay soo baxaysa inay qoraxda musdelifo ugu soo baxdo maaha xataa ya'tiya ilaa uu yimaado batna muxasir waadigaa markaa muxasir ladhaa dhexdiisa uu yimaado waadiya wax xarfiga ma jiraan waa laamiye iyo beriishye isweydaaranaya wey waadigan sheekh uu sheegaya iyo waxaanu leeyahy uma deetana yasluku wuxuu marayaa ariiqa alusta ariiqa dhexe ee ila aljamra jamrada gaadhsiinaya allatii taasoo cinda shajara geedka agtiisa wahiya iyadoo jamratu alcaqaba weeyaane taa geedka agtiisa ahi marka halkanuu leeyahy sheekhu sheekhuu imanayaa batnu lwaadi iyo ariiqu lwustaa iyo shajara iyo waxaasi meeshii ma jiraan waxaa saa isu wadooyin saa isaga dul wada haadaya meesha maraya waxa weeyaan jamaraadkii waxaa laga dhigay laba dabaq oo jamarada lagu sheegaya de waa berkad yaroo intaan leeg intaan aniga markaa maxamed noo dhexaysa berkad yaroo intaan leeg weeyaan markaa maxaa la sameeyey xagga sarena dabaq halkaa ku beeganna waa la dalooliyey dadka qaarkood xagga saray ka tuurayaanoo dhagaxii godka yar buu kusoo dhacaya qaarna dabaqan hoosey joogaanoo halkanay kaga tuurayaanba marka maalinta u horraysa markuu qofku musdelifo ka yimaado barqada marka ay tahay ayaa waxa uu tuuranayaa jamrat alcaqaba jamrada la ydhahda aljamra alkubraana waa la ydhahdaa waa lagu sheegi doonaa waa tan baa lagua waa ta koonaha markaa xagga xigta musdelifo ugu xigta weeyaan taasi ayaa markaa uu tuuraya wuxuu ku tuurayaa wuku leeyahy sheekhu sabca xasayaat toddoba qururux ayuu ku tuuraya alxasa waa dhagaxa finiinka marka dhagaxa weyn ku tuuri maayo waayo meeshan cid lagula dagaalami maayo ee dhagaxan tuuristiisa ayaa ilaahay loogu tacabudayaa oo loogu cibaadaysanaya waa khuraafaad waxaa la leeyahy shaydaan baa joogo la dhagaxinaya meesha haddii shaydaan meesha lagu dilayo rasuulku meesha warmaha ku tuuro laaya seefaha ama dhagaxan waaweyn soo qaata oo limidli haada farmu bui rasuulku intuu quruurux yaroo kan finiinka oo kale soo qaaday waar kaasoo kale ku tuura wa iyaakum waalghuluw iska iska ilaaliya ghuluwiga mid waaweyn ha ku tuurina dad baa arkaysaa dallaayadahoodii ku tuuraya iminka nalacnatullaahi caleyh kuwa la masaariin shaydaankii imadeen meesha inuu joogo ay nacdalayaan ay dallaayadahooda maraa ku tuurayaan qaar baa kabahooda ku tuuraya qaar baa dhagaxa weyn ku tuuraya inta qofee dakrana meeshaa ka soo baxaysa waad yaabaysa waayo dadkii hareerahay ka xigaan mogta dhinacyada markaad dhagax weyn iminka alan ka tuurto godkii yaraaye intan leegaa inuu ku dhacay iyaa ku damaano qaaday qof kaloo dhinacaa ka soo tuurayu ayuu qabsanaya markaasuu dakramaya dadka muslimiintana waxaa looga baahaya rifqi inay isu turaan marka oo wakhtiguu iska ballaadhan yahi laga bilaabo markaa subaxaa aada musdelifo ka timi aada mino timi oo maalintii dee tobnaada ilaa habeennimada sida saxiixa waad iska tuuran karta maxaa markaa buuqan iyo cidhiidhiganku gelinaya barqada dib isaga dhigo duhuri kadib iska tuuro jamratulcaqabada habeenkii iska tuuro xataa sida saxiixa haddaanay kuu suurtagal ahayn inaad subaxaa tuurato sabca xasayaad buu ku tuuraya yukabiru wuu takbiiranayaa maca kulli xasaatin qururux kasta markuu tuuraya allahu akbar buu odhanaya walaa yarmiihaa jamratu alcaqaba qururuxaa ku tuuri maayo ilaa bacda tuluuci shamsi qoraxda markay soo baxda kadib mooyaane ma bannaano qofku inuu musdelifo ka soo baxo waxa weeyaan waaga dabadiyo dabeetana iyadoon qoraxduba soo bixin mino u iska yimaado oo markaa u dhahdo intaanay dadkuba soo gaadhin baan kasii gaadhsiinaya anigu jamratulcaqaba waxaa la tuuri karaa un marka qoraxdu ay soo baxdo kadib ila nisaa wasibyaan dumarkii dacafada ahaa dadkii liitee taagta darra iyo carruurtii yaryarayd ayaga waxa u bannaan waxa weeyaan marka dayaxu uu soo baxo habeenkaa tobnaad waxa weeyaan ina inay iska tagaan oo ay mus ay iska sii tagaan mina iyagoo dadku weli aanay imanoo qoraxda aanay soo bixin ay iska sii tuurtaan fa yajuusu lahum arrinkaasi waa u bannaayay qabla dalik wayaxliqu ra'sahu madaxiisuu xiiraya markuu jamratulcaqaba toddoba dhagax ku tuuro madaxiisuu xiiraya aw yuqasiru ama uu gaabinaya laakiin madaxa in la xiiriyo in la gaabiyo in la xiiraa fadli badan allahuma arxam almuxalliqiin bui rasuulku ilaahay u naxariiso kuwa madaxooda xiira markaasuu yidhaha walmuqasiriin dee kuwa gaabiyana nebi alle u ducee markaasuu yidha allahuma arxam almuxalliqiin markii saddexaad buu yihi walmuqasiriin kuwa gaabiyana markaa madaxa in la xiiro ayaa ka fadli badan in la gaabiyo hada waa binisbati lilrijaal dumarka markaa fii xaqihinna madaxa inay xiiraan maaha iyagu maxay samaynayaan wax yaruun bay madaxooda markaa ka jareen gaabin gaabintu markaa dee waa inay noqoto in in timihii madaxa oo dhan min jawaanib waxa weeyaan ra'si kullihii wax laga gaabiyey dadka qaarkood ba waxay samaynayaan halkaasuu laba tin ka jaraya halkaana tin yaroo dheeraadu ka jaray halkaas waxaas taqsiir maaha taqsiirku waa in noqdo mid shamlisanaya madax oo dhan kaasaa taqsiir la yidhaahdaa fayaxilu lahu waxa u xalaaloobaya bal hadda u fiirso musdelifuu ka yimi qoraxdu markay soo baxday ayuu jamratu alcaqaba toddoba qururux ku tuuray halkaa markuu qofkii xajinaya marayo fayaxilu lahu waxa u xalaaloobaya kullu shay shay kasta ilaa nisaa dumarkii mooyaane waa taxallulu alawal xalaalowga hore ayaa la ydhahdaa wax kasta waa u xalaaloobayaan ilaa dumarkii mooyaane waman xalaq dumarku goormay u xalaaloobayaan dawaafu lifaada markuu la yimaado ama dawaafu ziyaaraka la idhaahdo ayuun bay dumarku u xalaaloobayaan inta ka horraysa uma xalaaloobayaan waman xalaqa qofka xiira aw dabaxa ama gowraca aw afaada ama dawaafu lifaada la yimaada ila albeyt qabla an yarmiya intaanu dhagaxantii tuurin falaa xaraja dhib ma leh acmaashaa la qabanaayo maalintaasi mina oo ah ramyiga xalqiga dabxiga dawaafka acmaasha caynkaasiya hadduu qofku kala horraysiiyo xaraj ma leh oo rasuulka maalintaa lama weydiin acmaal la kala horraysiiye ilaa wuxuu yihi ifcal walaa xaraj dhib ma lehe iska samee buu ihi rasuulku calayhi salaatu wasalaam uma dabeetana yarjicu wuxuu ku noqonayaa ilaa minan macnaha qofku marka uu sameeyo ramyigii ama tuuritaankii dhagaxaanta madaxiisuu xiiraya hadigiisibuu qalaya halkaa markuu marayo waxa u bannaan inuu dawaafulifaada maalintaa lafteeda la yimaado dawaafulifaada haddii maalintaa lafteeda uu la yimaado shay kastaaba waa u xalaaloobaya xata nisaa waxaa kaloo u bannaan dawaafulifaadaha inuu dub u dhigto dawaafulifaada maalintaa tobnaad in lala yimaada waajib maha ayaamu tashriiq oo dhan ayaa dawaafulifaada lala iman kara maalmaha ayaamu tashriiq la idhaahdo qofkii markaa maku iska iman karaa laakiin habeenkii dee inuu maka u hoydo maaha waxa waajib ku ah habeenkii inuu ku noqdo mina waa habeenka badankiisa walow gobolku maka ah uguma dhacabe habeenka badankiisa waa inuu joogo mina habeenada markaa layaali tashriiq la yidhaahdo uma yarjicu wuu ku noqonaya ilaa minan oo fayabitu biha mina ayuu ku nagaanaya layaala tashriiq oo wayarmi wuu tuuru tuurayaa fii kulli yowmin maalin kastoo min ayaami tashriiqi ka mid a aljamaraat athalaat jamaraadka saddexdaa bisabci xasayaatin sad toddoba dhagax ama toddoba qururux ayuu mid walba ku tuuraya mubtadi'an isagoo ku bilaabaya biljamrati dunya ta dhow uma alwustaa dabeetana ta dhexe uma jamrat alcaqaba dabeetana waxa weeyaan ta jamrat alcaqaba la dhaha ma alkubra wa yustaxabu waxaa loo sunneeyey liman yaxuju binnaas qofka dadka xajisiinaya oo berigii hore dee umarada iyo xukaamta ay dadka xajisiin jiray waxaa loo sunneeyey an yakhtubahum fii yowmi naxri inuu u khudbadeeyo yowmu naxriga yowmu naxriga waa maalintaa ciidda dadka kale wa waa maalinta tobnaad acmaasha markaa la qabanaya in aynu tilmaannay waa maalinta ugu acmaal badan qofka xaajigaah acmaasha ugu badan uu qabanayo ramyi xalqi dabxi dawaafulifaada hadduu doono maalintaa markaa inuu khudbadeeyo ayaa sunaa sa rasuulkuu sameeyey wa fii wasati ayaami tashriiq maalmaha ayaamu tashriiq laydhaha dhexdoodana inuu khudbadeeyaa waa sunne wa yatuufu alxaaj wuu tawaafayaa qofkii xajinaya tawaaf alifaada tawaaf alifaada waa rukun ka mid a arkaanta xajka xajku la'aantii ansixi maayo maalinta tobnaad ayaad markaa la iman kartaa tawaafulifaada haddaad doontana dib baad u dhigan kartaayoo ayaamu tashriiqa meeshaad doonaysid baad kala iman karta ayaamu tashriiq ayuu kula dhaafi ayaamu tashriiqii haddii la dhaafo khalaas xajkii wuu dhammaaday wuxuu leeyahy wahuwa isagu tawaafu ziyaara weeye oo yowma naxri buu dhacayaa maalintaa dhuudhnagoo maalinta tobnaad dibna waa loga dhigi karaa wa idaa faraqa hadduu ka faaruqo min acmaali alxaj xajka acmaashiisii taafa lilwadaac tawaaf ilwadaac buu la imanaya tawaaf ilwadaac waa tawaafkii sagootiga isaga qofku wuxuu la imanayaa un marka uu ka baxaayo maka ee uu ka tegaayo ee maha macneedu acmaashii xajka markuu dhammeeyo inuu tawaaf ilwadaacna la imanayo maka uu iska sii fadhinayo kaa tawaaf ilwadaac lama idhahdo marka uu bilaadkaa muqaadaro ka samaynayo uu ka tegayo u ka safraayo ayuu la imanaya tawaaf ulwidaac hadduu sanad sii joogo tawaafulwadaaci waa sugaya waa marka uu ka baxayo un almihim ayuu la imanaya markaa tawaaf ulwidaac gabadho haddii markaa ay xaydana tawaaf ulwidaac waa iskaga tegi kartaa sa rasulka xoolaha lagu qalo xajka hadigu markaa wuxuu waajib ku yahay qofkii mutamatica ahaa iyo qofkii qaarinka ahaa qofkii mufridka ahaa hadyi laguma leh afdaluhu waxaa u fadli badan hadyiga albadanatu neef geela waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam dee geel ayaa hadyi u bixiyey waa ta labaadee isaga ayaa u nafci badan dadka fuqarada ee baahan ee hadyigaa la siinayo waa ta saddexaade rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi jumcaha qofka saacadda hore yimaada fakaannamaa qaraba badana wuxuu ka dhigan yahay nin la baxay neef geelah markaa neefka geela la bixitaankiisu iyo sadaqaadaysigiisu inuu ka fadli badan yahay in lo' la bixiyo ama adhi la bixiyo ayaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamaya laakiin waxa ahlucilmigu ay ka hadlaan haddii ay koox yihiin jamaacatan ay yihiin oo tusaale ahaan toddoba qof weeye toddobadii qof hadyigii waxaa ka gudaaya dee neef geela ama neef lo'ah ma waxaa fadli badan markaa inay neef geela wadaagaan mise waxaa fadli badan in mid waliba neef adhiya markaasi uu iska bixiyo ahlulcilmigu waa isku khilaafeen sida daahirkee muuqataana waxa weeye marba tii fuqarada u nafci badan baa fadli badan haddii neef geeli uu fuqarada u nafci badan yahayna isagaa fadli badan haddii in mid waliba neef adhiya uu bixiya ay fuqarada u nafci badan tahayna inay adhi bixiyaan ayaa markaasi fadli badan wuxuu leeyahay sheekhu uma dabeetana albaqaratu lo'dii baa ku soo xigta xagga fadliga geela uma shaatu dabeetana adhigii baa ku xiga wa tujzi'u waa gudaysaa albaqaratu neefkii loodaha iyo walbadana neefkii geelaha can sabcatin toddoba qof ayaa hadyigii ku waajibay ay ka gudaysa markaa geela axkaamtiisa waa la kala duway marka la joogo baabka qismada khaniimada marka la qaybinayo iyo marka udxiyada la qalaayo iyo marka hadyigii xajka la bixinayo waa kala duwanta oo haddii waxa weeyaan qismo ay tahay neefka geela waxaa loo dhigay toddoba toban waxaa loo dhigay toban neef oo adhiya udxiyada baabkeeda marka la joogona toban neef oo adhiya loo dhigay laakiin baabka hadyiga marka la joogo iyo xajka wixii laga qalaayey toddoba neef buu u dhigmaa neefka geeli lo'diiyo markaa geeluna waa isku mid wuxuu leeyahay sheekhu wayajuusu waxaa u bannaan lilmahdiyi kii markaa neefka hadyigaa bixinaayey an yaakula inuu wax ka cuno min laxmi hadyihi hadyigaa uu bixinaya hilibkiisa inuu wax ka cuno oo rasuulku calayhi salaatu wasalaam sida xadiidu jaabir ku jirta geelii badnaa badnaayee uu qalee hadyiga uu ka dhigay wuxuu faray in mid walba wasallada yar laga soo jaro dabeetana hal dheri lagu rido kadib isaga iyo cali radia allahu canhu rasuulka iyo cali ayaa hilibkaa geelaa laga soo jaray wax ka cunay maraqiisiina markaasi cabbay saasoo kale waxa weeyaan waxaa loo keenay caaisha hilib baa loo keenay hilib looaad yowma naxr dabeeta waxay tidhi waa maxay faqiila naxra rasuulu llahi can aswaajih waxay idhi waa neef rasuulku calayhi salaatu wasalaam dumarkiisa uu ka qalay oo dumarkiisa markaa uu ka bixiyey waxna waa ka cuntay culimmaduna waa isku waafaqsan yihiin inay sunnada ka mid tahay inuu qofku udxiyadiisa wax ka cuno hadyiga xajka uu ku qalaayana inuu wax ka cuno waxa uu leeyahay sheekhu wayarkabu calayhi inuu fuulo ayaa u bannaan oo haddii geel tusaalaan hadyi uu ka dhigaayo dee intaa uu sii wado inuu rukuub ahaan usii isticmaalaa bannaan xadiidu anas fi saxiixayn wuxuu arkay rasuulku sal alla alay waslam rajulan yasuuqu badana nin neef geela hogaaminaya faqaala irkabha rasuulku wuxuu idhi fuul faqaala inahaa badana waa neef hadye buu idhi faqaala irkabha faqaala inahaa badana qaala irkabha qaala inahaa badana qaala irkabha waar badanaba haatee fuul buu ihi rasuulku alayh salaatu wasalaam laakiin xadiidu jaabir cinda muslim baa xukunkaasi qayday oo ah haddaanu wuxuu kaga maarmo aanu helin wuxuu kaga maarmoo kaloo rukuuba hadduu helayo neefkaa markaa hadyigaa fuulitaankiisa inuu iska daayo ayaa fiican oo rasuulka markii la weydiiyey can rukuubi alhadyi wuxuu yidhi irkabhaa bilmacruuf idaa ulji'ta ilayha xataa tajida dahraa si wanaagsan u fuul buu macnaa neefka adigoon dhib ahayna haddii markaa laguu baahigeliyo aad u baahato wax kale aad weydo xataa tajida dahran ilaa aad helayso neef markaasi kale oo aad rukuub ka dhigato wayundabu waxaa sunnaa ishcaaruhu in la calaamadiyo halkaa kuruska laga dhiijiyo waa geeli weeyaan iyo loodii ayaa sunnaa oo xadiid ibnu cabbaas baa taa tusinaya cinda muslim anna rasuula allahi sala duhra bidilxulayfa uma dacaa binaaqatihi fa ashcaraha fii safxati sinaamiha alayman rasuulku dilxulayfuu ku tukaday duhurkii markuu madiine ka baxay dabeetana wuxuu u yeedhay hashii hadyiga uu u bixinaayey xajka inuu ku qalo uu doonayey kadib rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxa uu ka dhiijiyey kuriskeeda dhinaca markaasi baalka midig ayaa uu ka dhiijiyey dhiig baa ka dareeray wa taqliiduhu in markaasi calaamad la suro tusinaysa inuu hadyi yahay ayaa iyaduna markaasi sunno ah wa qalladahaa naclayni baa xadiidkaa ku soo aroortay laba kabood buu rasuulu ka laalaaliyey macnaa si loo garto neefkan inuu yahay neef hadyiya oo xadka loo wado waa in calaamad noocaasa markaa lagu sameeyo waa sida culimmada badankooda ay ku tegeen qolada xanafiyada la yidhaahdo ayaa diiday ishcaarka oo yidhi calaamadintaa ka dhiijintaa in lagu sameeyo markaa xoolaha maaha waayo waa mutla bay yidhaahdeen waa neefkiioo markaa la jarjaraayo hasee ahaatee mar haddii sunnadu ay la soo aroortay xukumka caynkaasiya hadalkooda wax ka soo qaad male sheekhow waman bacatha qofka dira bihadyin qofka hadyi dira qof isagoo iska jooga waddankiisii ayuu xoolo diruudhi war xoolaha kaxeeya oo xajka xoolahaasi igaga qala lam yaxrum calayhi qofkaa xaaraam ka noqon maayo shay-un shay oo mimaa yaxrumu cala almuxrim waxyaabaha qofkii muxrimka ah xaaraamta ka ah macnaa isagu muxrim maaha mogta mana xajinayo mana cumraysanayo hadyi unbuu diray isaga markaa waxyaabihii mamnuuca ka ahaa qofka muxrimka ah xaj u xidhaya ama cumro isaga mamnuuc ka noqon maayaan sida uu tusinayo xadiidu caaisha fi saxiixayn ana nabiya kaana yuhdi min almadiina in rasuulku hadyi uu ka diri jiray madiina uma laa yajtanibu shay-an mima yajtanibu lmuxrim kamuu dheeraan jirin bay leedahay shay uu ka dheeraado qofka markaa muxrimka ahi wuxuu leeyahy sheekhu raximahullah baabu alcumrati almufrada baabka cumradii kelida ahayd cumradu mar xadkay la socotaay oo waa markuu qofku qaarin yahay saasoo kale markuu mutamaticiyi marna waa cumro iska madax bannaanoo aan xaj la socon haddaba cumro xukumkeedu muxuu yahay xajkii garanaya inuu waajib yahy cumrigana hal qof marka laga rabo qofkana cumrigiisa hal mar laga rabo sida raajixa cumraduna waa waajib oo qofku ugu yaraan cumrigiisa waa inuu hal mar cumraysto ama xaj ha la socoto ama mid mustaqil ahaato waayo rasuulku wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam isagoo nin la hadlaya xuja can abiika wactamir aabbaha ka xaji kana cimrayso xajkii iyo cumradiiba aabbaha ka gud buu yihi rasuulku sala allahu alay wasalam waxaa kaloo rasuulku yidhi taabicuu bayna alxaji waalcumra xajka iyo cumrada bimacnaa israaciya oo laba wada socdo markaasi ka dhiga waxaa kaloo rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu yidhi dakhalat alcumratu fi lxaj cumradii waxa ay gashay xajka markaa qowlka ilahi uhi walilaahi cala annaasi xiju lbeyt sida xajka uu waajibinayo ayaa cumradiina markaa uu waajibinaya axaadiis daciifa soo aroortay oo tusinaysa cumradu inay tahay sunne laakiin waa axaadiis marka aan rasuulka calayhi salaatu wasalaam aan ka ansixin cumradu markaa qowlka raajixa waa waajib weeye yaxrumu laha yuxrimu laha wuxuu uga xidhanayaa cumradii min almiiqaat miiqaadkii buu uga xidhanayaa meelihii rasuulku calayhi salaatu wasalaam dadka uu xadeeyey ee nagu soo maray xajka waman kaana fii makata qofka maka joogaana kharaja wuxuu u baxayaa ila alxil dhulka xaramkaa buu ka baxayaayo dhulka xilliga ladhaa buu u baxaya halkaa waxaa ku kala duwan xajka iyo cumrada oo qofka maka gudaheeda jooga hadduu doonayo inuu xajiyo xajkii algu ka xidhanayo maka un inuu xaramka dhulka xaramkaa ka baxaa waajib kuma ah laakiin cumradu iyada waa ka duwanta hadduu doonayo qofka maka joogaa inuu cumraysto waa inuu ka baxo xuduudda xaramka oo khaarij xuduud alxaram uu baxo halkaa uu ka soo xidho arrinka noocaasiya waxaa u daliila rasuulku sala allahu alay wasalam cabdiraxmaan ibni abi bakr wuxuu faray inuu caaisha u saaro ila tanciim oo ah dhulka markaa aan xaramka ka mid ahayn meelaha ugu soo dhow xuduudda xaramka oo fa taxruma lilcumrati minhu halkaa cumro ay uga soo xidhato waxaa sheekhuu leeyahay waman kaana fii makata kharaja ila alxil halkaa waxaan baraarujinayaa dadku markay xajiyaan iyagoo xajkoodii markaa cumra ay la socotay ayaa intay mar kasta ama maalin kasta u baxaan dhulka xarama ka baxsan ay dhaha halkaasaan cumro ka soo xidhanayna oo boqol cumraan cumraysana inta yaraanu joogna aanu ka faaidaysanayna hadi laysad min asunna waayo rasuulku calayhi salaatu wasalaam qof cumradii ay seegtay mooyaane sida caayishoo kale qof kale rasuulku sala allahu alay wasalam umuu bannaynin isagoo markaa xajiyo cumraystay inuu cumro kale markaa ku celceliyo fii nafsi safar safarkaa laftiisa dhexdiisa ahlucilmiga qaarkood si awgeed ba waxay ku tilmaameen arrinaan markaa sunnada waafaqsanayn uma dabeetana qofkii cumraysanaya yatuufu kacbaduu ku dawaafayaa toddoba jeer oo wayascaa sacyigii buu la imanaya bayna asafa waalmarwa toddoba jeer oo wayaxliq timihiisuu xiirayaa aw yuqasir ama waa gaabinayaaba intaa markuu sameeyo qofka cumradiisi waa u dhammaatay waa uu markaa xalaaloobayaa cumradiisi waa ka xalaaloobaya wa hiya cumradu mashruucatun waa mid mashruuca fii jamiici sana sana xajku wuxuu leeyahy bilo gaaro ashur ashhurulxaj la yidhaahdo laakiin cumradu iyadu saa waa ka duwanta oo sanadka oo dhan maalinta aad doontid iyo bisha aad doontid ayaa aad ka cumraysan kartaa saasi ayaa adiladu ay tusisay waxaana cumradu ay ugu fadli badan tahay bisha ramadaan oo rasuulku wuxuu yihi cumratun fii ramadaana tacdilu xajatan maci cumro qofku uu cumraysto bisha ramadaan dhexdeedu waxay u dhigantahay buu yihi xagga ajarka xaj aniga markaasi uu i raacay oo aniga uu ila xajiyey xadiidka abu daawuud baa warinaya waana xadiid markaa saxiixa